waa warkii uu noo soo diray wariyahayaga magaalada muqdisho madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo ka hadlayey munaasabadda xidhitaanka shirka jihaynta xukuumadda puntland ayaa sheegay in cidna aanay ugu cararaynin soomaalinimada madaxweynaha puntland oo khudbad dhinacyo badan jeediyey ayaa ka hadlay arrimaha siyaasadda gaar ahaan khilaafkii ka jiray gudaha puntland iyo midka kala dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya isagoona xusay in mar weliba ay diyaar u yihiin wadahadallo iyo in la dhowro sharciyada lagu heshiiyey deni ayaa ka hadlay sida dadka reer puntland ay uga gudbeen khilaafkii ragaadiyey doorashadii muranka faraha badan uu ka dhashay ee markii dambe isaga mar kale lagu soo doortay waxaanuu fariin u diray dowlad goboleedyada kale ee dalka ka jira isagoona ugu baaqay in ay sharciga dhowraan waxaa kaloo iyadana muhima tartan ayaa soomaalida ka dhexeeya tartanku hadduu caafimaad qabo ma xuma dowladuhuna waa tartamaan dadka hal dowladood ka tirsanna way tartamaan ama gobol gobol ha u tartamaan ama xisbi xisbi ha u tartamaan state hebel markaan doorasho la galaayay hal sanaan siiyey laba sanaan siiyey saanaan yeelayaa in miilis waxa weeye meeshii ugu horreysay oo sharciga ahayd oo burburtay dadkii waa iska daawanayaan waxaan uga mahad celinayaa dadka reer puntland laba shay oo sifoo muhimay leeyihiin inay wixii ay ku heshiiyaan oo siyaasadana ay ku dhaqmaan wixii xeera ay dhigtaanna inay ilaaliyaan waagi dhaweyda halka aan doorashada gelaynin xeerkooda waxaa ku yaala doorasho qof iyo coda ha la galo annagu taasaa qaadanoo ku shaqaynayna dadkii naga soo horjeeday dulduleellay ka arkeen iyo meelo aysan oran leeyihiin heshiiskii siyaasadeed sidaan ma ahan waxbaa ka khaldan nama oran iyagaa xilka jooga iskama kaayadaayina waa nagu qabsadeen waa ku mahadsan yihiin inay lagu qabsadaan hadduu dulduleelo jiraan waxa ugu weyn oo annaga aan ka garaabno waxa weeye waktiga aa haysataan waa celin waxa aad sheegaysaanna ma ku qaban kartaan hadduu waktigu dhaamana sharciga aan heshiis ku nahay siddeeda janawali ka dambeeya ma jiro waxaan garabsanay in garnoo laga leeyahay oo aan aqbalnay waxaan rabaa madaxda isteydyada kaleeto inay dadkeedu sidaasoo kale noqdaan oo waxa sharciga ah iyo heshiiska siyaasadeeda cid qabata la helo haddaa cid qabata la heli haddee ninka markaa jooga waa iska jecel yahay bini aadamkaana isaga samaysan duqyaanka marka qur-aanka aada loo akriyo dad dib loo eego waa dabeecad dadku leeyahay laakiin waxaa hay-adaha loo sameeyey in la sameeyo iskorjoogtayn iyo isku dheelitir isagoo ka sii hadlayey khilaafka dhinaca doorashada ee ka jiray gudaha puntland ka hor intii aanay ku heshiinin oo aysan dhankoodii ka tanaasulin go-aankoodii ahaa doorasho qof iyo cod ayaa waxa uu tibaaxay in dhinaca federaalka uu kaga imaanayay culays aad u fara badan oo ay ku taageerayeen sida uu yidhi mucaaradka puntland taasina ay ka gudbeen hase yeeshee uu mar kale ka digayo in arrintaasi ay soo laabatay sida uu yidhi waxaan dadka reer puntlandna uga digaya madaxda federaalkana u sheegaya mar bay isku dayeen in dadkeenna gudaha oo na diidanaa ay duur xulaan oo ay xoog u noqdaan iyagoo dano kale leh ay rabaan inay dalkeena burburiyaan oo ay soo aweedeeyaan ilaahay ma kama dhigin garashadii dadkii naga soo horjeeday iyo dowladda siday u maaraysa ayaa looga soo gudbay in dalkan afar iyo labaatan maalmood lagu durduriyo ama afar labaatan bilood hadda sansaantii u egbaa weli socota oo dhaqan baa iska jiro haddii intii la legdamo mid la legdi waayo kan kale weli waa iska ciishaysan wuxuu leeyahay weli iima aha taa ha laga gudbo ha la wada hadlo dalkan meesha uu aadayo ha laga wada taliyo puntland waxay diyaar u tahay garnaqsi waxay diyaar u tahay inay garbaxdo waxay diyaar u tahay iyadoo ku hadlaysa wax sharci iyo xeer iyo wixii heshiiska lagu yahay saldhig u ah waxaan aada uga xumahay in ay isku khaldamaan siyaasadaha iyo sharciyada dalka siyaasadda waa la isku qaban karaa waa laga heshiin karaa laakiin sharciga marka lagu tumanayo suuragal maaha in la isku eegto marka inta halka fadhida waxaan rajaynayaa annaguna inaan isku ilaalino sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada dowladda soomaaliyeedna inaad sidaas ku dhisanto inaan u noqonno kuwo maaragtay u qareema ama u dooda oo wixii ka khaldan sharciga sida markaan dhexdeenna ku jirno isugu qabsano wixii federaalka qabsan ka baxsanna inaan ku qabsano maaan halkaas waa khalad haddii annagu aan ismoodsiinno inaan saxsan nahay oo nalaga garyeeshana sidaan marka hore u garqaadanaa u garqaadanana waxaan leenahay taas waa naga saxsantiin waan yeelaynaa laakiin laysma ma quulin karo laysmana dardari karo taasaan la ogaana waxaan u taagannahay aniga oo madaxweynihii ah golihii wasiirada madaxda ciidamada shaqaalaha dowladda waxaan u taagannahay ilaalinta dowladnimada puntland sharcigeeda iyo qawaaniinteeda taasaa annagana nagula xisaabtamayaa annaguna aan dadka kula xisaabtamayna ugu dambayntii madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu carabka ku adkeeyey in puntland mar weliba ay qayb ka tahay dowladda federaalka qarannimada soomaaliyana aysan ka carari doonin hase yeeshee ay ka shaqayn doonaan waxyaabaha hortibinta u leh horumarinta adeegyada kala duwan iyada oo sharciga la dhowrayo waxaan rabnaa caalamkan inuu ogaado ummadda soomaaliyeed inay ogaato waxaan sharci ahayn kuma dhaqmi doona ilaah idankiis wixii siyaasada iyo xeeladana farsamadeedaan la imaan doonaa wixii qarnaqsinana waa u taagnaan doonaa dalkan horumarkiisa hadda wuxuu noo yahay hortibinta koowaad dowladnimadeenaan dib u yarleelanaynaa wixii aan gaari weynin shan iyo labaatankii sano oo soo socotaan ka shaqayn doonaa waxaan rabnaa puntland hadda iyo hadhowba waxay noqon doontaa block soomaaliyeed oo sidaa u dhisan oo isku tashada adeegiisa dadka ku firnaada ama annaga aan joogno ama xukuumado kale ha joogaane dowladda puntland waa dowlad dadkana dhisteen dibna ugama noqon doonto inay ahaato dowladda kama- ka mid ah dowladaha federaalka ee soomaaliya qarannimada soomaaliya iyo jirkeeda danteennaa ku jirta cidna uga carari mayno cidda khaldan baan qaban doona haddii ilaahayno waana la gaarayna horay waxaa la yidhi hal bil qaday beri kuma daweeye soddon sano aan soo halgelinay dadkeenna dhisanaynay danaheenna ka shaqaysanaynay meesha aan maanta soo gaarna soo gaarnay dadka soomaaliyeedna markhaantikii ay ka yihiin wax badan baa la jeclaanay oo wixii karaankeen aan la qaban ama ha noo soo qaxaan ama ha gacan ka geysan haddana halkii baa la rabaa in laga sii wado waxaa la rabaa midnimada puntland inaan ilaalino wadajirkeenna inaan ka shaqayno bulshadeenna si daacada aan ugu adeegno horumarkeenna wuxuu ku jiraa wadajirkeenna marka waxaa inoo ballanaa wadajir iyo horumar ee loo siman yahay waxaan kaloo halka rabaa inaan ka caddeeyo waxyaabaha dib loo eegaayo waxa weye waxyaabihii naga khal- naga khaldamay ee ah shaqo qorista ama ciidan ahaato ama madani ha noqoto iyo xilalka iyo sida loo bixiyo iyo sida loo hayo ay noqon doonto insha allah qofka ku habboon iyo sida uu ugu habboon yahay in la isla garto si kastaba ahaatee hadalkan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa imaanaya xilli weli uu jiro khilaaf sii xoogaystay ee u dhexeeya federaalka iyo puntland waxaana fashilmay dhowr iskuday oo lagu doonayey in labada dhinac ay wada hadlaan oo arrinta la dhammeeyo waxaana xusid mudan in puntland ay ka baaqatay dhowr shir oo ay yeesheen golaha wadatashiga qaranka oo ay xubno ka yihiin madaxda maamulada dalka oo midkii ugu dambeeyey maalmo ka hor lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho lamana oga halka uu sal dhigan doono khilaafkani dowladda dhexe ee puntland oo arrimaha ay isku diidan yihiin ay ugu horayso wax ka beddelkii lagu sameeyey afar cutub oo ka tirsan dastuurka ku-meel gaarka ahii kaa oo ay ansixiyeen golaha baarlamaanka soomaaliya